ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa magaalada muqdisho ka qeybgelaya daafurka ah bandhigga warbixina sanadlaha ah ee horumarka maaliyadda dowladda soomaaliya lagu soo bandhigayey ugu horeyn gudoomiyaha bankiga dhexe ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadlay habka uu korarka u sameeyey dakhliga sanadkii tegey sidaa ogtihiin sanadkii waxaa la sameeyey nidaamka isku xidha qolqolka lacagaha oo bangiyadu wixii ka horreeyey bartamihiisii banna bank kuma xidhnayn lacag uma diri karin ama luqaday ku wada hadlaan kama dhexayn laakiin wixii intaa ka dambeeyey bangiyada waa la isku xidhay waxaana runtii maray lacag ka badan shan dhibic lix bilyan oo dollar sanadkii ina dhaafay oo keliya hal dhibic sagaal ama laba bilyan oo dollar oo dhowdhow ayay baanankiinu lacag isu direen waa koror boqolkiiba saddexiyo toban marka loo eego sanadkii ka horreeyey ee ahaa laba kun iyo saddex wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane biixi imaan cige oo dhankiisa ka hadlaya ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay samaysay dadaallo xoogan oo ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga gudaha iyo weliba sidii loo maareyn lahaa kan dibadda ka soo xarooda warbixinta maanta lasoo bandhigay ee tilmaamaysa warbixin maali warbixinta guud ama waxqabadka labada kun iyo afar labaatanka waa warbixintii koowaad ee nooceeda ah ee wasaaradda maaliyaddu soo bandhigto hore maanaan u lahayn dhaqan ah inaannu soo saarno sanad walba soo ururino warbixinaha sanadkii waxaanan runtii joogtayn doonnaa inay sanadla noqoto sanad walba aan soo saarno marka haddaad galdaloolooyin ku aragtaan haddaad wagash wagash ku aragtaan waxaad u qaadanaysaa inay tahay warbixin ibafura oo iyadu noqonaysa tii saldhigga u noqonaysa warbixinaha cusub kuwa dambe waxaan rajaynaynaa inay ka ballaadhnaadaan ka qurux badnaadaan kasii horumarsanaadaan wixii galdoolaan waa nala cururdaarayaan ugu dambeyn mudane saalax axmed jaamac ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka go-an tahay sidii loo horumari lahaa dhaqaalaha dalka warbixintan qayb ka tahay hanaanka daahfuran ee lagu soo bandhigayo waxqabadka horumarineed ee dowladdu ka samaysay dhinaca dhaqaalaha
wax iga iibi aan wax kaa iibsanay xilligii la odhan jiray war soomaalidii macruuliyo haba haysa inana ka baxnay adduunkiina ka bax horta n t b dana national transmission plankeedu waxay ku urursan tahay qaybaha kala duwan ee kobaca dhaqaalaha about eight billion us dollars baa laynaga rabaa imisaynu inagoo la soo baxaynaa dad kalena maxay waxay noo siinayaan madeen baynu qaadanaynaa oo dabarkii horeynu gelaynaa mise innagaa teena la soo baxaynaa warbixintan looga hadlayay horumarka dhinaca maaliyadda ee sanadkii tegay ayaa ku saadaysa iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya laga cafiyey dhammaan deymihii ay ku lahaayeen baanka adduunka hay-adda lacagta adduunka iyo sidoo kale qaar ka mid a dalalka caalamka